بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيسر مكتبة الدعوة السلفية في نيروبي أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح أصول السنة للإمام الحميد رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن علي فرائض حفظه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد وحين إن شاء الله تعالى بلا بينا majliskii ugu horreeyey aynu kitaabka ku akrinayno usuul sunna lilimaam alxumeydi raximah llah waxa uu yidhi raawiga xumeydi ka wariyey kitaabkan xadathana bishr bnu muusa qaala xadathana alxumeydi qaala السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل آن وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل walaalayaal waxaynu xalay tilmaanay risaaladan caalimka leh iyo wax ka mida taariikh nololeedkiisii waxaa kaleynu tilmaanay caqiidada iyo ahmiyadda ay leedahay iyo inuu qofku khaasatan casriga aynu nool lahay inuu ku dadaalo inuu caqiido uu aakhiro ku badbaado uu ku sugnaado waxaynu sheegnay xalay xumeydi raximah ullah in uu ka mid ahaa culamadii sunnada iyo iyo diinta iyo xadiiska iyo cilmiga lagu yaqaanay culimo waaweynna uu wax ka bartay oo uu sufyaan ibnu saciid athawri sufyaan ibnu saciid sufyaan ibnu cuyeynat alhilaali iyo fudayl ibnu ciyaad iyo ragga lamidka ah uu wax ka bartay inuu ka mid ahaa raggii laazimay imaamu shaafici baan sheegnay raximah llah isagana saas oo kale culimo waaweyn baa wax ka baratay bukhaari baa ka mid a abu zurca ka mid a abu xaatim baa ka mid a culimada wax ka warisay muslim baa ka mid a abu daawuud baa ka mid a culimo kale oo badan baa ka mid a waxaynu kaga noqonaynaa ama intaa hore ku daraynaa wuxuu ahaa xumeydi raximah ullah caalim sunnada lagu yaqaano oo dadka ahlu sunnahi ay ku hirtaan oo waxa uu gaadhay martabad ay culimmadii islaamku isku waafaqaan inuu toosnaanta iyo iyo caqiide wanaagga iyo diinta uu imaamku ahaa waa ka waa ka abu cabdillahi alxaakim yidhi alxaafid abu cabdillahi alxaakim wuxuu yihi alxumaydi mufti ahli maka wa muxadiduhum xumeydi ahlu maka reer maka muftigoodii weeyaan sheekhoodii xadiiska ugu sheekh ahaana weeyaan wa huwa liahli اlxijaazi fi sunati kaaxmed bnu xambala fi lciraaq waxa uu sunnada uu uga dhigan yahay reer xijaas waxa uu u taagan yahay xijaas waxaa la isku idhaha makiya madiiniya intay xukumaan reer xijaas wuxuu uga uga dhigan yahay xagga sunnada siduu imaamu axmed reer ciraaq mansilada iyo martabadda uu u taagan yahay macnaheed waxa weeye sida imaamu axmed uu imaam fi sunna sunnada lagu bartay iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisii difaaciisii iyo waxa weeyaan uhiilintiisa iyo nashrintiisa iyo caqiidadii rasuulka uu saxaabadiisa kaga dhintay loogaga dayanaya imaamu axmed fi lciraaq ayaa xumaydina waxaa lagaga dayanayaa oo uu imaam fi sunna ku yahay fi lxijaaz maxay ahlulcilmigu masaladaa u sheegayaan waxay u sheegayaan haddii aad aragto nin ciraaqi ah oo imaamu axmed nacab nin ciraaqi oo imaamu axmed nacab oo imaamu axmed aan la tusayn waxaad ogaataa ninkaasi in nin bidca ku sugan tahay uu yahay imaamu axmed wax kale umuu nicin wuxuu ku nacay sunnada iyo toosnaanta uu ku toosan yahay dariiqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waddadii ay ku dhinteen ay ku sugnaayeen saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo quruuntii fadliga fadliga nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qiray sidaa awgeed baa culimmada sunnadu waxay odhan jireen idaa ra'ayta arajula yuxibu abaa bakrin wa cumara wa cuhmaan wa anas bna maalik haddaad nin aragto saxaabadii rasuulka jecel iyo khulafaa uraashidiintii iyo ciddii waddadooda marta ogow ninkaasi waa nin saaxibu sunna ah haddaad laakiin aragto idaa ra'ayta arajula yubkidu abaa bakrin wa cumara wa cuhmaana wa abaa cubayda wa anas bnu maalik haddaad aragto ninku isagoo kuwa kuwa neceb oo marka la sheego jir diidaya oo marka lasoo qaado kadhi ka sindhiraya ama ka didaya faclam annahu zindiiq buuri abuu xaatim araazi waxaad ogaataa inuu balaayo hoosta ku qarsanayo caqiide xuma inay hayso mid lunsan inuu yahay sidaa awgeed ba culimadu waxay dhaheen haddaad aragta nin ciraaqiya oo imaamu axmed naacab ogow ninkaasi waa nin aan sunnadii iyo dariiqadii toosnayd ku sugnayn kadalika culimmadu waxay idhahdeen xumaydi nin reer maka oo xumaydi marka lasoo qaado warkaa inaga daayeela ama necaba ama caaya ama aflagaadaynaya ogow waa nin wax ku siiyihiin kaas waxa uu yidhi xumaydi raximahullah isaga laftiisa wuxuu yidhi maa dumtu bilxijaaz intaan anigu xijaaz joogo wa axmed ibnu xambala bilciraaq axmed ibnu xambalna ciraaq joogo wa isxaaq bikhuraasaan isxaaq ibnu raahuya waa axmed ibnu xambal sheekhiisii saaxiibkii isna uu khuraasaan joogo laa yaklibunaa axadun haddaanu ahlu sunnana cidna naga adkaan mayso cid walba sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaanu kaga adkaanayna waata abu xaatim araazi uu yidhi idaa ra'ayta araaziya haddaad aragto nin reer khuraasaana oo necab yubqidu abaa zurca abaa zurca necab faclam annahu mubtadic inuu bidco hoosta ku sito ogow leanna abuu zurca wuxuu ahaa sida sida imaamu axmed iyo xumaydi ay sunnada ugu caanbaxeen gobolladii ay joogeen ayuu isaguna wuxuu ahaa nin ugu caanbaxay sunnada iyo hiilinteeda iyo nebi maxamed sala allahu calayh wasalam diintii uu ka dhintay difaaceeda masaladaasi markaad fahanto waxaad ogaanaysaa inay muhim tahay in ilaahay ku waafajiyo ama beledka aad joogto uu kugu siiyo caalim culimmadii muslimiinta ka mid ah ama nin sheekha oo sunnadii rasuulka sala allahu calayh wasalam garanaya oo ku baaqaya oo ku toosan inay nimco tahay ayaad ogaanaysaa wuxuu yidhi xumaydi raximahullah kitaabkiisan wuxuu bixiyey usuulu sunna xalayna waxaynu sheegnay inay culimmadu kutubta xadiiska nebiga calayh isalaatu wasalaam laga qoray iyo kutubta tafsiirka qur-aankaa lagu fasiray dee labadaba caqiidadii islaamku way ku taalla waanaynu sheegnay waayo caqiidada qofka muslimka ah waxa u asala oo gundhigu ah kitaabka ilaahay iyo sunnadii rasuulka sala allahu calayh wasalam saxiixa ee nebiga ka sugnaatay waxa kale oo asal u ah inuu labadaa u fahmo uguna dhaqmo sidii ay u fahmeen ugu dhaqmeen saddexdii qarni ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ammaanay saxaabadiisii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii iyo taabi taabiciintii inuu sidoodaa u fahmo caqiidada lagama qaato caqli caqli ma gala caqiidada walihaada usuusha ahlu sunnati waljamaca waxaa ka mid ah ee caqiidadoodu inay sugnaato keentay caqiidadoodu waa caqiido daliil ku dhisan caqli aan ku dhisnayn oo caqliga iyo sharciga iskama hor keenaan eeee cuquushooda waxay ka dhigaan mid u hoggaansanta sharciga inamaa kaana qowla almuuminiina idaa ducuu ila allahi warasuulihi an yaquuluu samicnaa waatacna yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih marka ahlu sunnati waljamaaca diintooda waxaa ka mid a inaan caqliga laga hor keenin sharciga culimadu waxay dhi caqliga iyo sharcigu caqliga caqliga saxda ah iyo sharciguna iskama hor yimaadaan ee caqliga sharciga ictiraadaa waa caqli fasahaaday oo wax kala galeen culimadu kutubbay ka alifeen kutubta ay ka alifeen caqiidada gaarka uga alifeen magacaan bay u bixiyeen iminka kitaabkan waxaa loo bixiyey usuulu sunna waxaa kaloo loo bixiyey kutubta culimmadu ka alifeen caqiidada magaca asunna asunnana waxaa looga jeeda waan sheegi doonaa si awgeed ba imaam axmed wuxuu alifay kitaab la dhaha asunna inankiisa cabdillaahi wuxuu alifay kitaab la dhaha asunna imaam axmed wuxuu leeyahy risaalo la dhaha usuulu sunna abu bakr alkhalaal kadalika wuxuu leeyay kitab la dhaha sunna musani oo ardaygii shaaficiya oo mukhtasarka shaaficiyadu ay ictimaado sheekha shaafici ka qoraya wuxuu leeyahy risaalo la ydhaha sharxu sunna sharxu sunna ayuu leeyahay barbahari kadalika waxa uu leeyahay kitaab la ydhaha isna sharxu sunna sariixu sunna waxaa iska leh tabari marka culimadu usuulu sunna sharxu sunna sariixu sunna waa magacaan ay u bixiyeen kutubta caqiidada waxaa la mid ah ictiqaadu ahli lxadiis oo abu bakr alismaaciili oo culimadii shaaficiyada ka mid a wuxuu leeyay risaalo qiimo badanoo la ydhaha ictiqaadu aimati lxadiid ictiqaadu aimati alxadiid kutubta caqiidada laga qoreen culimada shaaficiyada ka qoreen waxaa ka mid ah kitaabka ibnu khuseyma uu qoray imaamu laima oo la dhaha kitaabu tawxiid libni khuseyma waxaa la mid ah kitaabu tawxiid libni manda marka asmaada dhammaanteed waa asmaa ay caqiidada u adeegsadeen wuxuu yidhi sheekhu xadaanaa bishir bnu muusa risaaladan waxaa xumeydi ka warinaya arday ardaydiisii ka mid ah ahlu sunuuna sidaynu xalay sheegnay waxyaabaay ku caanka baxeen waxaa ka mid a ama ay dadka kale kaga duwan yihiin diintooda waxay ku wariyaan sanad abtirsiin bay leedahay waxa ay sheegayaane diin abtirsiin ayay leedahay waata nin culimadii ka mida laga sheegay saddex shay buu ilaahay khusuusiyad ama ku gaar yeelay ummadda saddexdaa shay waa maxay waa alisnaadu waalansaab waa isnaadka inay diintooda ku wariyaan sanad oo ay abtirsiintii siday siday dadku abtirsiin u leeyihiin xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintoodii abtirsiin ay u leedahay taasi waa mid cilmiga la dhaa al ansaab oo cilmiga loo dad dadku siday wax isugu yihiin lagu gartana abtirsiintaana khasaaista ummaddan bay ka mid tahy khasaaista ummaddan ayay ka mid tahy shay saddexaadna wuu sheegay ma alicraab bay ahayd ma garanayo shay saddexaad ayuu sheegay caalimkaasi ummadda nebigu calayhi salaatu wasalaam in qof kastoo ka midii nasabkiisi wuu xifdisany oo ciddii dhashay ciddaa ciddii sii dhashay qabiilkuusiu xagguu galo ciddu kutubbaabay dee culimadu ka alifeen kutub alansaab leydha ruwaaddii xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam warisayna nasabkoodii iyo abtursiintoodii iyo meesha wax ku dhigteen iyo meesha wax wax ku barteen iyo cidday wax ka qaateen iyo qabaa'ilkay ka soo jeedaan kulli waa la hayaa kutub baa laga qoray waxaana ka mid ahayd caadada ahlulcilmiga ninka ardayga marka uu sheekhiisa wax ka warinayo inay kutubta ku qoraan sanadka sidaa halkan oo kale xadaanaa waxaa noo warramay buu ihi bishr bnu muusa bishr bnu muusa waxaa la dhaha bishr bnu muusa ibnu saalix alsadi culimadu wax ka wariya waxaa ka mida saciid ibnu mansuur iyo xumaydi iyo rag kale isagana waxaa wax ka wax ka wariyey abulqaasim atabaraani abu bakr alqaiici abu bakr shaafici waana nin fiqaha siday culimadu sheegeen waxa uu yidhi khalaal sida matniga hooseba ku taalla tacliiqa hoose kaana axmed ibnu xambal yukrimu bishr ibnu muusa wa kataba lahu ila lxumaydi ilaa maka imaam axmed wuu wuu karaamayn jiray waa weynayn jiray wuu soo dhoweyn jiray bishr ibnu muusa markii bishr ibnu muusa maka uu qabtayna warqad buu ugu dhibay xumaydi uu ku leeyahay xumaydi ardaygaas waxbar cilmi waa nin ehel u ah in cilmi loo sheege cilmiga aada hayso waxa weeyaan bar qaala wuxu uhi bishr ibnu muusa xadaana alxumaydiyu xumaydi baa noo warramay xumaydi waxaan idhi waxaa la dhaha magaciisa cabdullaahi bnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr ayaa la idhaahdaa waana nin qurashiya oo waxa weeyaan ka mid ah maaragtay quraysh qaala wuxuu yidhi xadaana alxumaydi xumaydi baa noo warramay buu yihi qaala wuxuu yihi xumaydi assunnatu sunnadu cindanaa agtayada an yu'mina waa inuu rumeeyo alrajulu ninku bilqadari qadarkii inuu rumeeyo khayrihi khayrkiisa iyo wa sharihi sharkiisa xuluwihi macaankiisa iyo wa murihi qadhaarhkiisa wa an yaclama wasunnatu sunnadu waxa weeye an yaclama inuu ogaado anna maa asaabahu wixii haleelay lam yakun liyukhti'ahu inaanu gafay inaanu gafeen oo aanu ka baxsadeen wa anna maa akhta'ahu wixii gafay ee aan ku dhicinna lam yakun liyusiibahu inaanu ku dhacaynin ama aanu ahayn mid ku dhacayo wa anna daalika iyo in arrintaasi kullahu dhammaantiiba qadaa'un uu yahay xukun iyo qada oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahday caza wajal sheekhu raximahullah kitaabkiisa waxa uu bixiyey sidaynu arkayno usuulu sunna asunna waxaa looga jeedaa asunna waxaa looga jeedaa dariiqadii iyo hadyigii iyo caqiidadii ay haysteen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu xa ay ku sugnaayeen xagga caqaa'idka iyo wixii la aaminayo iyo xagga cibaadaadkaba sunno taasaa looga jeeda sunnada haddaad ku aragto kutubta ahlulcilmiga lafdiga sunna ama selafka saxaabadii rasuulka iyo taabiciinta iyo raggii la midka ahaa iyagoo sheegaya aad ka maqasho waxay uga jeedaan waa maa kaana calayhi اnabiyu salى اllahu alayh wasalama min alictiqaadaat ma kaana calayhi اnabiyu sal اllahu alay wasalam waasxaabu min almuctaqad ama fii abwaabi اlictiqaad iyo fii abwaabi اlcamal oo abwaabta dhaqanka iyo fiqiga wixii ay haysteen iyo waddadii iyo dariiqadii ay ku sugnaayeen taasaa la yidhahdaa marka sunno taasaa loo yaqaana haddii aynu ciwaanka u nimaadno aynu usuulu sunna haddaynu garanay sunna in macnaha looga jeeda ay tahay wixii diin ah ee caqiide ah ee camal ah ee akhlaaq ah ee uu nebiga iyo saxaabadiisa iyo quruntii fadliga badnaa ay ku sugnaayeen haddii sunno looga jeedo usuulu sunna macnaheedu waa maxay usuulu sunna waxa weeye waa dhidibadii muctaqadka saxda ah usuul macnaheedu waa jamcu aslin hadalkaa u fiirso usuul waa maxay waa jamcu aslin asalla waxaa la yidhaahdaa asalla luqada carbeed waxaa loo isticmaalaa macaani dhowr ah macaanida macnayaasha loo isticmaalo kelmadda asal waxa weeye waa shayga shay kale u ah shay kale ku dul dhisan yahay oo gidaar guriga guriga la dhis guri kasta oo dhisani sees buu leeyahay seeskaasaa laga anba qaadaa oo intiisa sare ku dhisanta seeskaa asal baa la yidhaahdaa ka asalku waa maxay waa wixii shay aan isaga ahayn haya soo ma macnaheedu waxa weeye waxaan kuu sheegayaa usuushii sunnada waxyaabaha dhidibada sunnada ah ee qofku haddii uu ictiqaado caqiidadiisu ay salkeedii mid sugan tahay intiisa kalena ay u badbaadayso usuusha caqiidada wixii caqiidada udubdhaxaad u ah baan kuu sheegaya wey asalkaa waa la yidhaahdaa waxaa kaloo asal la yidhaahdaa asal waxaa la yidhaahdaa shayga daliilka asal waa la yidhahda oo iminka waxaad ka maqlaysaa culimadu iyagoo mararka qaarkood leh alaslu fii wujuubi sowm soonku inuu waajib yahay waxaa u asala qowlu llahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam soo maa macnaheedu waxa asal bimacnaa daliil bay uga jeedaa waxaa kaloo asal loo isticmaalaa shayga qaalibka ama raajixa ah oo qof baa wuxuu ku yidhi maalan sheekh biyaha biyahan baan ka shakiyey inay daahir yihiin iyo inay iyo inay nijaas yihiin markaasaa waxaad ku odhanaysaa alaslu fi lmaai addahaara biyaha waxa u asala oo haalib u ah dee inay yihiin daahir marka haddaanad nijaaso ku hubin maxaad ku xambaaraysaa inay daahirta inay daahirta qof baa wuxuu ku yihi maradan ma la xidhan karaa maruu kuu keenay markaasuu ku yihi maradan ma la xidhan karaa markaasaad waxaad ku tidhi asal waxa u ah alaslu fi libaas waa alibaaxa libaaska waxaa u asal ah ibaaxo ibaaxo macnaheedu waxa weeyaan inay bannaan tahay libaaska libaas kastoo qofku uu jidhkiisa ku asturay iyo cawradiisa waa mid bannaan ilaa wixii sharcigu xarimo mooyaane marka maxayn leenahay asal waxa u ah libaaska iyo dharka ibaaxa iyo banaani ayaa asal u ah asal waxaa waa biyaha inay daahir yihiin marka biyaha aynu hubno inay nijaaso ku dhacday mooyaane biyo kale kama tegayno oo odhan mayno waa nijaas dhar uu sharcigu dhar dhar uu sharcigu xarimay mooyaane oo aynu daliil xaaraantimeeye hayno mooyaane shay kaloo libaaska ka mid a ma xarimayno oo waxyaaba sharcigu xarimay maxaa ka mid a xariirtu waa nooc dharka ka mid a laakiin ragga may u bannaanta maya ragga nebiga al ummadda nebiga sala allahu alayh wasalam raggoo raggi raggooda uma bannaana yaa qof kasta oo ragga oo ummadda nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid a inuu dhar xariira xidho ama xariiri ku jirto ma u bannaana saageed waxaan leenahay asalkii bay ka baxday taas maxaa asalka lagaga saaray adiladii ku timi usuulu sunna markaa sheekh muxuu uga jeedaa hadda usuulu sunna wuxuu uga jeedaa waxyaabaha udubdhaxaadka u ah caqiidada iyo sunnadii iyo waddadii ay ku sugnaayeen ahlu sunnuhu iyo nebiga calayh isalatu salaam saxaabadiisu qaar ka mida halkan kuugu sheegaya usuushii sunnada sheekhu miyuu wada sheegay kitaabka miyuu ku wada sheegay may barh ka miduu sheegay muxuu barhkanoo keliya ugu koobsaday culimadu waxay dhahen wuxuu barhkanoo keliya ugu koobsaday wakhtigii isagu uu noolaa ayay intani intii taagnayd ee ahlubidic iyo ahlu sunnu ay ku kala baxeen ay ahayd marta intii intii daruuradu markaa iyo baahidu ay u taagnayd buu sheegay ayib wuxuu ku bilaabay sheekhu aliimaanu bilqadaa'i waalqadar in la rumeeyo qadarka sheekhu markuu leeyahay usuulu sunnati cindana cindana ayuu uga jeeda waa su-aal isweydiin usuulu sunnati cindana markuu leeyahay yuu ka wadaa ma wuxuu ka wadaa cindana haddaanu reer maka nahay miyuu ka wadaa mise cindana haddaanu shaaficiye nahay miyuu ka wadaa mise cindana haddaanu ahlu sunno nahay miyuu ka wadaa waxa uu ka wadaa bay culimmadu idhaahdeen ahlu sunno haddaanu nahay ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam waddadiisii iyo saxaabadiisii raacday haddaanu nahay usuusha annaga agtayada sunnada iyo caqiidada saxda ah dhidibada u ah ee muhiimaadka u ahi waa ku waxaa ka mida aliimaanu bilqadaa'i waalqadar sheekhu wuxuu yidhi waxaa usuusha ka mid a an yu'mina arajulu ninku inuu rumeeyo ninku inuu rumeeyo aliimaanu bilqadaa'i waalqadar inuu qadarka rumeeyo ayaa usuusha sunnada ka mid a sheekhu wuxuu halkan ku sheegay masaa'il usuul ah saynu sheeganay oo qofka inkira ee diida sunnadii iyo dariiqadii toosnayd uu ka leexanayo oo waddooyinkai ahlubidaca u leexanayo iyo dadkii lumay uu leexanayo ayuu sheegay markuu leeyahay yumina rajulu ninku inuu rumeeyo markuu leeyahayna ugama jeedo ina raggoo keliya ay waajib ku ta ragga un ay waajib ku tahay inay qadarka rumeeyaan ee dumarkana waa ku tahay soo maa laakiin muxuu rajul u sheegay min baabi takliib bay culimadu yidhahdeen min baabi takliib ayuu u sheegay aliimaanu bilqadaai walqadar walaalayaal wuxuu ka mid yahay usuusha iimaanka inuu qofku rumeeyo qadarka waxay ka mid tahay waa waa tiir ka mida tiirarka iimaanka islaamku saddex darajo u qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa maraatibta diintu waa saddex waa waa islaamnimo oo arkaanta islaamku waa misa waa shan iyo iimaan oo arkaanta iimaanku waa misa waa lix iyo ixsaan oo arkaantiisu mirtaha maraatibta diinta islaamku waa saddexdaa martabadood martabat alislaam iyo martabat aliimaan iyo martabat alixsaan saddexdaa martabadood waxaa lagu sheegay xadiiskii caanka ahaa ee jibriil ee xadiisu jibriil ku caanbaxay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa dhex fadhiya xadiiska ayaa wariyey man rawaahu cumar khaaab radi allahu tacala can wuxuu yidhi kunaa juluusan kunaa yowma juluusan cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam iطلca عlayna rajul shadiidu bayaadi ثiyaabi shadiidu sawaadi الshacri laa yacrifhu mina أxad laa yura عalayhi أharu الsfr walaa yacrifhu mina أxad fajalasa ilى الnabiyi slى الlahu عalيه waslm faasnada rugbatayhi ilىa rugbatayhi wawadaca kafayhi calى fakhidayhi waqaal ya muxamed ahbirnii can اislaam xadiikaas waa xadiis dawaawiinta islaamka ee waaweyn ku sugan imaam muslim iyo keyrkiiba wariyeen waxau yihi cumar khadaab radi allahu tacaala canhu annagoo maalin nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa fadhina ku gadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam iطalaca calayna rajulu shadiidu bayaadi fiyaab nin dhar aada u cadcad xidhan ood quruxda yaabto dharka wuu xidhan yahay caddaantooda aad yaabto ayaa nagu soo baxay mudhug buu nagu soo yidhi ialaca calayna hebel baa mudh nagu soo yidhi macnaheed waxa wey sikadii soomaaliya igaga soo baxay wey iطalaca calayna rajulu shadiidu bayaadi siyaab shadiidu sawaadi shacr timihiisuna madowgooda aada yaabayso muxuu ka wadaa dhalinyar ah oo aan midh caddaana lahayn timihiisu laa yuraa calayhi aharu safar kama muuqda raad safar nin musaafiroo safar ka soo galay inuu yahay kama muuqato walaa yacrifhu mina axad magaaladana nin deganoo la yaqaanay maaho cid annaga naga midoo garanaysaa ma jiro safarna kama muuqdo saxaabada rasuulku sala allahu calayh wasalam marka ay sifaynayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markay la joogeen xaaladihii ay ay masaa-ishii la kulantay waxa aad ka dhuuxaysaa qaabka ay wax u xifdiyeen ma sheegayaan keliya wuxuu nebigu u sheegay waxay sheegayaan xaaladuu nebigu ku sugnaa iyo saa'ilku siduu ahaa iyo meeshay su-aashu ka dhacday iyo wixii la isweydiiyey waxay ku tusinaysaa taasi inay xifdiyeen waxay sheegayaan oo ay niman iska huba ahaayeen wuxuu yidhi ninkii wuuna dhaafay dhammaantayo nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiisuu fadhiistay labada jilib buu labada jilib u saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam labadiisii kafna rasuulka sal lahu labadiisii kafna wuxuu saaray labadiisa bawdyo dushooda kafka intaasaa la yidhaha labadiisii kaf dushooda waxaa la yidhi jibriil jibriil baa labadiisii bawdyo labadiisii gacmood wuxuu saaray labadiisii bawdyo dushooda sidaasaa daahir si edeeb luu u fadhiistay wey sidii aalibcilmi nin cilmi doon ayuu u fadhiistay markaasuu nebiga su-aalahaan weydiiyey rasuulka wuxuu ku yihi ahbirnii can ilislaam ya muxamed ahbirnii can islaam dabcan jibriil wuxuu isu soo ekeysiiyey markaasi qof basharka bini aadamku isu soo ekeysiiyey saxaabaduna ma garanaya inuu jibriil yahay nebigaa sheegi doona calayh isalaatu wasalaam laba nooco laba laba jinsi oo khalqiga ilaahay ka midi dadka way isu ekeysiiyaan ama way tashakulaan waa malaa'igta iyo iyo jinka labadaasiba dadka way isu ekeysiiyaan rasuulka wuxuu ku uhi islaamnimada iga waran nebigu wuxuu ku uhi islaamnimadu waa inaad qirto ilaa xaq lagu caabudo mooye ilaahay mooye wax xaq lagu caabuda inaana jirin aniguna rasuulka ilaahay aan ahay salaadana aada ogto sekadana aada bixiso soonkana aada soonto baytullaahi alxaraamna haddaad awoodda aad xajido qaala yaa muxamed ahbirnii can ilislaam qaala alislaamu an tashhad an laa ilaha ila allah wa ana muxameda rasuulu اllah watuqiima asalaa watu'tiya azakaa watasuuma ramadaan wataxuja albayta in istatacta ilayhi sabiila shantii arkaanta islaamka uu sheegay nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ninkii nebiga calayh isalaatu wasalaam su-aasha weydiiyey sadaqta run baad sheegtay cumar khadaab muxuu yihi facajibnaa lahu yas'aluhu wayusadiquhu ilaa yaa buu noo keenayoo waa ninkii nebiga calayh salatu slam su-aasha weydiiyey haddana wuxuu ku leeyay nebiga run baad sheegtay akhbirnii can iliimaan buu ku uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ihi an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu u sheegay in arkaantii iimaanka waxaana ka mid ahayd arkaanta iimaanku nebigu sheegay inaad ilaahay rumayso ilaahnimana uga raali noqoto xaqiisiina siiso nebi maxamed rumayso rususha ilaahay rumayso kutubta ilaahay soo dejiye rumayso maalinkai qiyaamee dambe lasxisaab iyo in laisxisaabin doono lays soo saari doono rumayso iyo inaad rumayso qadarka khayrihi wa sharihi xadiikaasi sida muslim ku taalla laba nin ayaa waxay u yimaadeen cabdullaahi bni cumar alkhadaab dabadeedna waxay ku yidhaahdeen waxa ka soo baxay magaaladii aanu ka nimi qolo qadarkiiba beenisay oo tidhi wax qadar la ydhaha ma jiro ayaa xaggayga ka soo baxday bal ka waran cabdullaahi bni cumarow markaasuu cabdullahi bni cumar wuxuu sheegay xadiiskii aabihii nebiga ka wariyey markuu u dhammeeyey ayuu wuxuu ku yidhi waxaad ku tirahaa kuwaasoo iga gaadhsiisa cabdullaahi bni cumar khadaab diintaad haysataan beriguu ka yahay ilaah iyo rasuulkiisuna beriguu ka yahay haddaa qadarkii beeriseen maxay ku tusinaysaa yacni baadibaa ku sugantihin sidaas weeye baadibaa ku sugantihin aliimaanu bilqadaa'i waalqadar waxa uu ka mid yahay inuu qofku rumeeyo in ilaahay jalla wacalaa risiqiisa qadaray oo ajashiisa qadaray oo ilaahay cilmigiisu wax walba uu gaadhay oo ilaahay khalqiga dhammaantii uu abuuray oo ilaahay jalla wacalaa wax ka qarsooni aanay jirin makhluuqiisa oo ilaahay jalla wacalaa wax arlada ka dhacaya oo ogaalla ogaalkiisa la-aantii dhacaya inaanay jirin inuu qofku ogaado wey wax aad samayn kartaa ma jirto ilaa inu ilaahay doono mooyaane wax aad waxa weeyaan adduunka ka dhacaya ilaahay ogaalkiisa la-aantiina inaanay jirin ilaahayna inuu wax kastana abuuray wax kastabana uu qoray oo arladan ka dhici doona duubduubkooda iyo guud ahaan buu ilaahay u qoray tafaasiishoodana ilaahay waa qoray waanu ogyahay ilaahay jalla wacala aliimaanu bilqadaa'i walqadar waxaa ka mid a walaalayaal inuu qofku yaqiinsado in wixii dhib ah ee ku asiibay ama wixii dheefa ee aad heshay ee ilaahay ku siiyey labaduba inay kugu soo gaadheen ilaahay ogolaanshihiisa wixii dheefe aad heshay waa wax ilaahay ogolaanshihiisa kuugu yimi oo rabbi kuu qadaray dheef aanu ilaahay kuu qadarin oo kuu jaangoynin inaad hesho heli maysid dhib aanu ilaahay ogolaanin inay kugu dhacdo ilaahay kuu qadarinna kugu dhici mayso xadiiska tirmidi wariyey ee culimmadu duruqdiisa isku xoojiyeen ee rasuulku sala allahu calayh wasalam cabdullaahi bnu cabbaas uu uu baraayo tawxiidka iyo cilmiga ee nebigu ku uhi ixfad illaah yaa hulaamu ixfad illaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahak waxaa ku jirta xadiiskaas inuu nebigu cabdullahi bni cabbaas ku yidhi xadiiskana saan sheegnay tirmidi iyo culimo kale waa quweeyeen culimaduna duruuqiina xasan ku gaaraya leeyahay ayay sheegeen nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam cabdillahi bn cabas waclam ana waclam low ana alummata ijtamacuu waclam ana alummata low ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak wlow اجtamacuu عalى an yduruuka bشhayءi lam yduruuka إla bشhayءi qad katabahu اllahu lak nebigu wuxuu ku uri sal اlه عalيه wasalam waxaad ogaataa haddii ummaddu isugu tagto oo isu bahaysato oo isu gaashaanburaysato inay dheef ku siiyaan inay caafimaad ku siiyaan inay hanti ku siiyaan inay awlaad ku siiyaan inay madax kaa dhigaan inay jaahiyo sharaf kuu yeelaan wax adiga dheef kuu ah oo wanaag kuu ah inay ku siiyaan haddii khalqigoo dhami isu bahaysto lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak wuxuu ilaahay kuu xukumay oo uu kuu qoray oo ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa ku dureeray inaad inay inaad hesho oo dheefa mooyaane wax kale ku siin maayo aan aan miaal dadku garanaya kusoo dhaweeyey imisay dad badani isku dayeen inay nin murashaxaa rashaxaan oo madaxweyne ka dhigaan oo ay hanti iyo xoolo iyo caqli iyo fikir iyo tolaya reebala la isugu geey oo dabadeedna waayey oo ka holeelay leanna samadaa laga qorin moogta kitaabullaahi caza wajalla baan ku dareerin nebigu wuxuu ku yihi cabdullahi bni cabbaas ogow haddii la doono in dhiilo lagugu sameeyo ama dhib lagu gaadhsiiyo ama wax lagu yeelo khalqigoo dhami hadday isu gaashaanbuuraystaan waxba kuma yeeli karaan haddaanu ilaahay ogolaanin in wax lagu yeelo haddii hal miaal aan ku soo dhoweeyo taana rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam baa loo shiray quraysh oo dhan iyo gaashaanbuurtoodii baa shir gashay waxaa lagu shiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in boqol inan oo quraysh ka mid ah oo hubqaad ah oo rag rag raggu da-day uga awood badan yihiin ah oo nin walba leebka uu uu ganaa aanu dhul u dhicin sida badan ragaan surmasee yacni waxa weeyaan la seegto lahayn ayaa la soo xuray oo qabaa'ilkii qurayshood oo dhan ka tirsan markaasa waxaa la yidhi rasuulka sal allahu alay wasalam gurigii hurdaha lagu dilo caawa shirqoolkaa ama obarashinkaa nebiga calayh isalaatu wasalaam ha lagu fuliyo ujeeddaduna waxa weeye laba shay in nebi maxamed la dilo oo laga raaxaysto maadaamuu aalihadeenii iyo diinteennii oo dhan ku sheegay waxaan waxba ka jirin ta labaad weeyaan in marka la dilo nimankii uu nebi maxamed ka dhashay ee tolkii ahaa yaa reer bani hishaam reer bani haashim ay garan waayaan meel ay dhiiggii inankooda u raacaan marka la ydhaha carab oo dhan baa inankiini dishay ama quraysh oo dhan baa inankiini dishay meel ay u raacaana garan waayaan dabadeedna maxay ku raalli noqonayaan waxay ku raalli noqonayaan maki makrigaasay dhigeen boqolkiinan ba la soo xulay reer walba ninkii ka dhaqaaqayay rag is-yaqaane bay ahaayana waa la keenay nin ragga ragga asaagiisii ka ceegaan oo ka baqaan ayuu nin walba soo xulay ya muxuu yidhi cumar cabdicasiis law takhaabasat اlumam fajaءat kulu ummati bikhabiiثiha waji'naahum bxajaaja bni yuusuf lajaadalnaahum haddii ummadu isu xumaan dhigtaan buuri oo ummad walba ka inkaar qabaheeda a keento annaguna aanu keenno xajaaj ibni yuusuf ummadaha bannaan baanu diraynaa buuri ya shar wuxuu ka qabo marka reer walba sharlaawihiisi bay soo ayay soo saareen rasuulka sal allahu alay wasalam gurigii hurday ayay isweer ka qabtay iyagoo rabaa inay saqbarhka oberashinkii fuliyaan ilaahay jala wacalaa nebiga jibriil buu usoo diray mu'aamaradii baa loo sheegay nebiga calayhi isalaatu wasalaam jibriil baa la yidhi nebi maxamed la bax waxa weeyaan deedna rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyaga oo gurigiisaa ugu gadaaman ayuu dushooda maray nebigu calayh isalaatu wasalaam weliba markaasuu nebigu intuu ciid qaaday ayuu ciid madaxa kaga shubay dhammaantood waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamay wajacalnaa min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun buu ilahay nimankii bahal hurdaa buu ilaahay saarayo ya way iska seexdeen khuuradooda isu baxday ilaa iyo waxay ku tooseen maad garanaysaa qoraxdii cadceeddii soo baxday markay barqo gaadhay ay gubtay ay soo kaakaceen nimankan lahaa abeereshib baa caawa saqbarku furinaya way ku abeereen shalbeeleen soo ma ilaahay wuxu uhi wajacalnaa min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaqshaynaahum buu ilahay indhaanu tirnay fa hum laa yubsiruuna buu ilahay waxba arki maayaan idan qofka muslimka caqiidadiisa waxaa ka mid a in haddii wax kugu dhacaan uu aad aaminto in waxaasi ogolaansho ilaahay iyo qadar ilaahay kugu dhace waa caqiido cadiima jiddan waa rugni arkaanta iimaanka ka mid a oo qofku hadduu rumeeyo masaa'ib badan oo adduunyada ah oo ku dhacdaa ay u fududaanayso waana masale ay ku kala duwan yihiin qofka muslimka ah iyo qofka gaalka ah oo waxaad maqlaysaa in badan adduunka maanta aynu joogno nin hebel la odhan jiro milyoneer ahaa ama madaxweyne ahaa ama wasiir ahaaba isdeldelay gaalada nawt yar buu kaga tegay meeshuu isku deldelayoo maxaa ku qoran mataqaana nawtkaa yar qaarkood waxay ku qoreen noloshaan fahmi weyne dee waa runti waa gerti markuu ilaahay ka gaaloobu meelay u socotaba garan waay meelay u socotaba u garan waay dabadeedna noloshiibu nacay qaarkood waxay isu deldeleen hanti uu lahaabaa habeen dab qabsada markuu dabkii qabsada hantidii baabaaday waa waxaa ka dhaadhici weyda hantidaadii waxuba kama haysato wuu isdeldelay laakiin qofka muslimka ah hadday masiibadaasoo kale ku dhacdo wuxuu leeyahay radinaa billaahi rabban inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun khalaas xasbuna allah wa nicma alwakiil imise qofka muslimiinta ka mid aad garanaysa oo maraakiibi la degtay hantidoodii oo haddana ilaahay isu dhiibay caza wajal oo ilaahay ku raali noqday wixii uu xukumay aliimaanu bilqadaai walqadar ikhwaani waxa ay culimmadu idhaahdeen afar shay buu koobsanayaa afar shay afartaa shay waa inaad rumayso afarta shay uu koobsanayo ama afar martabadood maraatib afar uu leeyahy maraatibta afartuu leeyahy martabada koobaad waa alcilmu waa inaad ogaato wax kastoo adduunka inaad rumayso wax kastoo adduunka ka dhaca inuu ilaahay jalla wacalaa inuu ilaahay cilmigiisu wax kasta koobay fi dunya wa fi laakhira oo ilaahay cilmigiisa wax ka baxay ka baxaya aana jirin ilaahay muxuu qur-aanka ku yidhi ilaahay cilmigiisaasi waa cilmi ka horeeyey makhluuqaadkiisa makhluuqaadkiisa oo dhanna ilaahay cilmigiisu waa ixaateeyo waa koobay aayatulkursi maxaa ku taala allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa taakhuduhu sinatu walaa nawm lahu ma fi samaawaati wama fi lardi man da aladii yashfacu cindahu ilaa bid yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum ilaahay khalqigiisa cilmigiisu waa koob ilaahay wuxuu yidhi qad axaata bikulli shayin cilman ilaahay shay kasta cilmibuu ku kooba tafaasiishiisa iyo mujmalaadkiisa iyo duuduubkoodabana ilaahay waa ogey ilaahay cilmigiisaasi maaha cilmi ma aha cilmi jahli ka horeeye ilaahay cilmigiisu waa cilmi saabiqa weligiiba jiray jahli kama horey saa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku uhi yaclamu sira wa akhfa ilaahay waxa qarsoon iyo waxay dadku siraystaan iyo waxay dadku ku xanshaashaqayaan kullu ilaahay waa ogyahay waxaanu qofka hadalkii qalbigiisaba ka odhan ee laabtiisa ka guuxayo xataa ilaahay ogyahay ya so ilahay ma odhan wamaa tukfi suduurum akbar ya ilahi wuxu uhi yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur ilaahay wuxuu og yahay waxa uu qofku isha ku xadayo isagoo dadka iska eegaya ayuu xoogaa isha ku xadaya dadkana uu iska eegaya ma raba in la arko ya sufyaan ibnu saciid athawri baa waxaa lagu yidhi sufyaanow ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi wakhuliqa alinsaanu daciifa bal dacfigaa ka waran aayaddaa ku soo aroor wax cajiiba cajiib uu sheegay sheekhaas caalimkaas wuxuu yidhi ilaahay insaanka daciif buu ka dhigay isagoo daciifana waa abuuray dacfigiisa waxaa ka mida buuri gabadh baa halkaa soo maraysa isagoo saaxiibadii la fadhiya buuri dabadeedna saaxiibadii buu iska eegayaayo gabadhana isha hoosta kaga xadayaa buuhi aragga ya waxaanu ogyahay buuri aragga eegidda uu gabadhaa eegayo inaanu isha waxba kaga jaraynin isagoo khuliqal insaanu daciifan xaalkeedu maaha buuri ya marka ilaahay yaclamu khaainata alacyun ayuu ilaahay ogyahay ishu wixii ay dadka ka qarsanaysay aragga ku xadayso wamaa tukfi suduur buu ilahay ogyahay waxay laabuu qarinaya ilaahay wuxuu ihi ina allaha bikulli shayin caliim ya ilahay wuxuu ihi wamaa tasqutu min waraqatin ilaa yaclamuha ilaahay wuxuu sheegay xataa waxa badda gunteeda ku jira iyo waxa beriga yaalla iyo waxa samawaadka ku sugan kullu inuu ilaahay ogyahay ilaahay wuxuu sheegay xataa caleemaha ka dhacaya geedaha inuu ilaahay ogyahay teeda yaabiskaa ee qallalan iyo taqoyanba ilahay wuxuu uhi litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilma nimankii qadariyada la odhan jiray ee hore ee waktigay saxaabadu noolaayeen soo baxay tanba waxay beeniyeen ilaahay cilmigiisa waxay dhaha ilaahay wuxuu og yahay ma jirto shay kasta ilaahay wuxuu ogaada markuu dhaco imaam axmed markii loo sheegay baa wuxuu yidhi imaam axmed khaasimuuhum bilcilmi cilmiga kula dooda hadday cilmiga diidaan oo idhahaan ilahay waxba ma oga waa gaale la socda buuri berooray diinta ka baxeen de waxaasoo aayadii beeniyeen soo maa haddii ay taa qiraanna khusimuu way jabeen buuri marka marta martabadi waa taas martabada koobadoo maxay waa inaad ogato inuu ilaahay yaclamu kulla shay shay kasta inuu ilaahay ogayay makhluuqaadkiisa oo ilaahay wax ka qarsoon aanu jirin cilmigiisuna cilmi saabiqa ilaah u yahay jahlina kama horeyn nuqsaanina nuqsaan iyo jahlina haleeli maayo oo ku dhici maayo martabada labaad waxa weeye waa inaad ogaato ilaahay inuu wax kasta oo dhacay qoray khalqiga maqaadiir alkhalqi inuu ilaahay qoray dhammaantood intaanu iyaga ilaahay abuurin konton sano ka hor buu ilaahay qoray konton konton kun oo sano khamsiina alf konton kun oo sano ka hor buu ilaahay wuxuu qoray maqaadiir alkhalqi intaanu iyaga abuurinba ilaahay wuxuu qoray ajashooda risiqooda waxa ku dhici doona waxay la kulmi doonaan ma badhaaray la kulmi doonaan ma dhib iyo dhiilay la kulmi doonaan waxa weeyaan ilaahay dhammaan khalqigiisa iyo iyo iyo makhluuqiisa waxa ka dhici doona waxay samayn doonaan ee acmaalee wanaagsan iyo teeda xunba kullu ilaahay waa qoran ilaahay waxa uu yidhi maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabraaha ilaah wuxuu yidhi wax musiiboo dhulka ka dhacday ma jirto musiibo idinka idinku dhacdayna ma jirto ilaa haddii dhulka wax ka dhaceen ama idinka wax idinku dhaceen ilaahay kitaab buu ku qoray oo ay ugu qornayd intaanay dhicin oo aanu idin abuurin ina dalika cala allahi yasiir buu ilaahay taasina rabbi waa u fududayd qoridduu ilaahay taa qorayo ee ilaahay uu qoray qof walba ajashiisa ee ilaahay uu qoray qof walba goortuu dhalan doono ee ilaahay uu qoray qof walba risiqiisa iyo sida uu yahay iyo meelaha uu ka keeni doono iyo maxalaalba ma xaaraanba iyo inta risiqiisu uu leegyahay ma madaxbu iyo intuu noolaan doono ma madax buu noqon doonaa ma raciyuu noqon doonaa ma gaal buu noqon doonaa ma muslim buu noqon doonaa goormuu dhiman doonaa halkuu ku dhiman doonaa siduu u dhiman doonaa ma cid baa dili doonta ma isaga xadfaan fihi buu u dhiman doonaa kullu haada ilaahay jaangoynta uu jaangoya waxay ku tusinaysaa calaa baaliqi cilmihi intaanu abuurin buu ilaahay qoray qoridaas waxaa ku tusinaysaa ilaahay cilmigiisu intuu leegyahay jala wacala ilahay wuxu uhi inaa naxnu nuxyi lmowta wanaktumu maa qadamuu waaahaarahum wa kula shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin bu ilahy shay kasta waxaanu ku koobnay buu ilahay kitaab cad nabigeena waxaa ka sugan sala allahu calayh wasalam sida muslim saxiixa ku wariyey min xadiisi cabdillaahi bni camr bni caas radia allahu canhu inuu yidhi cabdilaahi nebigu wuxuu yidhi kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bikhamsiina alfa sana ilaahay waxa uu qoray khalqigiisa maqaadiirtooda iyo waxa ay kasban doonaan waxa haleeli doona xaalkoodu siduu noqon doono waxa uu qoray ilaahay samaawaadka iyo dhulalka intaanu abuurin konton kun oo sano ka hor samaawaadka iyo dhulalka iyo iyo bani aadamka abuuraankeebaa horreeyey nacam insaanka iyo samaawaadka nabiyullaahi aadam oo bini aadam ka farcamay iyo samaawaadka iyo dhulalka keebaa horreeyey samaawaadka iyo dhulalka horreeyey samaawaadka iyo dhulalka intaanu ilaahay abuurin ka hor konton sano konton kunoo sano ka hor buu ilaahay maqaadiirtooda soo jaangooyey khalqigiisa subxaan allah martabadda saddexaad walaalayaal waxa weeye waa inaad rumayso in ilaahay wax kasta oo samaawaadka iyo dhulalka dul tukubaya khalqiga ah wax kasta oo makhluuqo inuu ilaahay abuuray makhluuqaadka dhammaantii inuu ilaahay abuuray sakiirkeeda iyo kabiirkeeda wax aakhiro jira iyo wax adduunyo jiraba jinkooda iyo insigooda mayeedhaankooda iyo miyo waxa weeyaan wii wixii mayeedhaan aan ahaynba wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun bilah ilaahay idinkuu idin abuuray iyo waxaa samaynaysaan allahu khaaliqu kulli shay ilaahay shay kasta isaga abuuray wa huwa calaa kulli shayin wakiil yaa ayuha nnaasu udkuruu nicmat allahi calaykum hal min khaaliqin hayr ullahi yarsuqukum min asamaai waalardi bilah war ma jiraa cidaan ilaahay ahayn oo wax abuurta oo samada iyo dhulalka idinka arsaaqda ma jirto wey laa ilaaha illaa huwa faanaa tuufakuun taasina waa martabadii saddexaad martabadda afraad ee qadarkuu leeyahay waxa weeye ee qada maraatibta qadarkaee qofku inuu rumeeyo ay tahay waa inaad rumayso inaanu arlada ka dhacaynin ilaa wuxuu ilaahay doonay mooyaane ilaahay wuxuu doonay mooyaane wax kale inaanay arlada ka dhacayn kownkan ilaahay uu ka taliyo inaanay ka dhacaynin kownkana ilahay baa dhammaantii ka taliya ilahay wuxu uhi wamaa tashaa-una ilaa an yashaa allahu rabb اlcaalamiin walihaada ahlu sunna maxay yidhahdaan maa shaa allahu kaan wixii ilaahay uu doonaa waa dhaca wamaa lam yashaa lam yakun wixii ilaahay aanu doonina ma dhaco afartaa shay haddaad rumayso aliimaanu bilqadaa'i waalqadar qof rumaysa marta nimankii ahlubidicee diiday afartan qadarka iyo rumayntiisa iyo noocyada qadarkay diideenna dersigeenna dersigan ku-xigeennu ku tilmaami doonaa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk sala allah waslama wbaarak calaa muxamed